war kale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maalmihii u dambeeyey wadahadal uuga socday mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca iyo maamulka galmudug wadahadalladan oo ay dhexdhexaad ka tahay amaba dhexdhexaadinayso igaad ayaa lagu soo warramayaa in madaxda qodobadii ay ka wada hadlayeen ay qaarkood isku afgarteen islamarkaana la filayo in ay saxiixaan heshiisa dhammaystiran wariyaheenna sagal siciid faarax ayaa warbixintan nooga soo dirtay jabuuti
codadkaasi aad maqlaysaan ee ah maanta nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay ahaayeen madaxda galmudug iyo ahlusunna waljamaaca oo muddaba ku kala aragti duwanaa inay samaystaan maamul ay ku midaysan yihiin balse ku midoobay inay wada xusaan dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaana ay ka dhacday munaasabadaasi xuska labada dhinac hoteelka kambiski oo labada dhinac ay wada degan yihiin muxaadiro iyo iscafin kadib labada dhinacay waxay u duceeyeen dhammaanba ummadda soomaaliyeed waxayna isku raaceen inay dhammaystiraan howlihii ay halkan u yimaadeen xildhibaanad ubax tahliil warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ahayd wafdigii uu hogaaminayay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ee shirka la socday ayaa warbaahinta u sheegtay in tilaabada labada dhinacba ay qaadeen ay tahay tilaabo horumar ah oo horey loo qaaday waxaa farxad ii ah inaan ka soo qayb galay shirkii labada dhinac ee walaalaha ahaa warxamatashiilka iyo dhibka lagu hayay marka aad baan u faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha sheekh shaakir ee sunna wa jameeca madaxweynaha galmudug xaaf labadooda oo aad iyo aad isugu soo dhowaaday una turaaya shacabka ku nool gobolkaas oo u baahan dowladnimada midnimada qarannimada soomaaliyeed aad baan ugu mahad celinayaa dowladda federaalka siday u garab istaagayso waxaa cad in wasiirkii arimaha wasiir dowlaha arrimaha gudaha uu xaadir yahay uu joogo inay dowladdayada madaxweynaheena sharafta leh maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan kheyre inay raalli ka yihiin ay wadaan howshan ay daadihinayaan ayna soo dhoweynayaan heshiiska wadahadalka isku soo dhaawaanshaha iyo qadarinta qaranka soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa dhammaan reer jabuuti madaxweynaha iyo xaaskiisa dhinaca kale waxaa lagu wadaa in la saxiixo heshiisyadii ay labada dhinac isla gaareen waxaana ka mid a qodobada la isku afgartay oo ilo xogogaala ay noo sheegeen in la mideeyo baarlamaanka iyo caasimadda uu maamulkaasi isku biiray ku shaqayn doono saxiixa heshiiska qodobadaasi lagu heshiiyey ayaa waxa ay khilaaf ka dhex abuurtay urur goboleedka igad iyo madaxda labada dhinac iyadoo urur goboleedka igad ay wadeen qorshe ah in dib loo dhigo saxiixa heshiiska ay labada dhinac isla gaareen islamarkaana uu ka dhaco meel aan ahayn meesha lagu heshiiyey iyadoo arrintaasi ay ku gacan sayreen madaxda labada dhinac haddaba si loo dhammeeyo oo loo saxiixo heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen darteed waxaa dalka jabuuti usoo gaaray guddoomiyaha guud ee ururka ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa in madaxweyne xaaf iyo macalinku ay saxiixa ku duugaan heshiiskaasi labada dhinac ay wada gaareen madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ayaana lagu wadaa inuu goobjoog ka noqdo halka ay labada dhinaci ku saxiixayaan heshiiskii ay isla gaareen sagal siciid faarax v o a jabuuti